macalingeedow aadan baa lidhahaa geedow aadan abuukar macalin geedow aadan abuukar bal maxaad qabataa al-shabaab maxaad hadda aad ka ahayd aniga waxaan ka ahaa qeybtan baayiyo bakool yaa waxaan ka ahaa gudoomiyaha gud- gudoomiyaha gobolka bayna waan ahaa taliyaha ciidanka gaarkaana waan ahaa oo labada gobol mise gobolka baay unbaad u qaabilsaneyd gobolka bay baan uqaabilsanaa waa gartay marka magaca ee al-shabaab dhexdiisa lagaaga yaqaan maxaa waaye maalingeedow baa laga garanaya maalingeedow waa gartay marka n hadda maxaad eh, doonaysaa inaad ka hadasho oo noola soo xiriirtay waxaan rabaa inaan ka hadla aan idinla soo xiriiray sheikh oo sheekh cabdiraxmaan la yidhaahdo socdaan sayd la yidhahdo iyo aniga yaan isku go-aan ahayn dhowr bilood baan hadda arrimahan inoo socdaan aniga dawladda haddana arrintaan ka sameeyey waa inoo baatay inaan ka madax banaanahay nimankii khawaariista ahaa baan shiidaya waa garta oo shabaab inaad ka madax bannaan tihiin oo aad ka baxdeen adigii iyo eh, eh, sheekh cabdiraxmaan aa maxaa markaa uga baxaysaan waxaan ugu bahaynaa de danihii aan marka hore aan u fikirayni maaha dana kale ay wateen soomaan maxaad ku fakerayseen
iyaga waxaan ku fikirayna de anagu inaan dalkan danihiisa raadinahayo iyaguna dad dana gaara wato arrintina gacanta u gashay in ummadii iyo dalkii iyo wixii o dhan la baabi'in anagu diyaar uma nihin waxaan go-aan ku gaarnay inaan dalkan wixii ka dambeeya aan daba qabano aan sidaan xornimada iyo soomaalinimada ay kusoo noqon lahayd aan raadinaan rabnaa maxaad qoonsateen hadda wakhtigan la joogo oo ku soo beega go-aankiina
waxaa kusoo beegay de inaan nimankan waktiyo badan baan usugaynay layskama dhaqaaqi kare ilaan inaan wakti aan raadino aan sidaan wax ku mareyn lahayn aan raadino markii horena dee qorshaha waan iska fahmi weyney sidaan iyagu markay nooga soo galeen iyo si hadda ay arrintooda noqotayna isma lahayn an intaas baan yan nimankan waa isbedeli doonaan baan intaa ku joognay haddana isbedel waan ka weynay inay go-aan kala wataan baan aragnay tii baan go-aan ka gaarnay anagu nin kaligaana aan isu tashano aan lafa anaga iyo dana- danaha anaga iyo waxaan haysano iyo ciidanka anaga aan ku tashano waa garta marka adigi adiga iyo eh, wadaadkaad ii sheegtay labadiinna un miyaad tihiin ma- intee la egtihiin hadda
ciidan siya fara badan baan haysanaa daawo fara badan baan haysanaa meel baan samaysanayna ku jirnaa hadduu ilaah ihaahdo intii ka dambeyso waktiga hadda aan joognana inaan ayagu iyo anaga dagaal inaga dhexeeya dee miidiya hadday ka maqlaan ayaga soo weerari doona weerarka haddii doonanaha inaan iska dhicino wixii dawladda xaggeeda aan inaan iyaguna wixii taakuro amase dhaqaalaha aan ugu baahano amase gurmida aan ugu baahno in iyadana looga diyaargarowdo hawshan aan meesha kasoo bilaabno iyaguna meeshooda kasoo bilaabno nimankan wadanka lagaas jiraan rabnaa waa garta marka wadaadka hadda adiga kula socda ee eh, eh, go-aanka kula qaatay muxuu qabtaa isaga
waa de- gudoomiyaha gobolka geli wahaa isugu gobolka gedo ayuu madax ka ahaa Mhm.
marka magaciisa saddexna isaga ma noo sheegi kartaa iyo waxa shabaabka looga dhex yaqaan ma ma taas isagaa isagaa isagaa shiidahaye anagu hadda ma gelahaye Eh, sheekh cabdiraxmaan fiinow miya fiilow miya
ah waayo marka n hadda m- shabaab go-aanaad qaadateen adiga iyo saaxiibka iyo ciidan meesha aad ku joogtaan oo idinla joogo Eh, dagaal miyaa idin qabsaday ilaa hadda meesha aad joogtaan hadda waa sidee xaalkeedu
de bilahaan hadda ilaa sideed bilood baan arrimahan aan soo wadnay sideeddaa bilood aan arrimahan soo wadnayn hadee warsho badan baa ina soo maray meel hataa ay dad naga dhinteen hataa waa jireen hase ahaatee hadda anagu meeshaan joogno meelaan ilaa iyo dhowr maalmood aan isku ilaalin karno weeyaan kolleyda wixii ka dambeeyana dawladda ay utaalay arrintii de anagu sidaan meeshaan ugu soo bixi lahayn iyo sidii wadanka nimanka loogu horeyn lahaa baan raadinayna haduu ilahay dara waa garta marka cabdiraxmaan fiilow hadda misla joogtaan
hadda iima dhowaan keligay baan meel joogaa isaguna xeladuu ku dhex jiraa dadka hataa anagu inala jira naftirka anaga naftirkooda in badanna waan soo hanuuninay waynala socdaan marka anaga ay ku shaqeeyaan laakiin iyaga laftirkooda sirta inay kaa qaadaan lama rabo Goo- meel geesaan taaganahay sidaas baan hadda idinku sheegahayaa waay waay waay waa garta macalin geedow eh, sidaan ognahay dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in la cafinayo eh, dadka doonaya inay ka soo noqdaan dhibkii ay bulshada ku hayeen ee al-shabaab ka tirsan eh, maadaama al-shabaab sidaan ognahay dhibaato ay u taagan yihiin in dadki ay dhibaateeyaan marka macafiskii madaxweynaha ayaad ka faa'iideysanaysaan
haa taasaan u diyaar ka hor baan diyaar u ahayn anagu taas waxaan galay geysanay amase dhibaataana ma lahayn laakiin hase laakiin si ahaatee- guud al-shabaabaa dhibaato geysta soomahan oo dhib- wadankii qarxiya oo dadkii dila oo Ah, si aan sharci ahayn wax ku lahaya magacan wadaagna anugu waxaan ka soo aroonay oo dhibaatada ay ka qabnaba taas ay kamid tahay marka hadda maadaama hadda adiga iyo saaxiibka fariinna madaxweynuhu hore u diray in al-shabaabka dadka diyaarka u ah in dhibaatada ay al-shabaab dadka ku hayaan inay ka soo baxaan oo beri ka noqdaan rabo madaxweynaha maxaad dhihi lahayd maxaase fariinoo diri lahayd madaxweyneha waxaan u dirayaa fariina inuu dalkan daba qabto oo dalkan uu ka qabto nimanka adaawada ah oo dalka gadaraas kusoo qaatee inay dalkan uu ka qabto waxaan fariina u farahayaa inuu cadaawadda dalka uu arko uusan arag qof shaksiyaada danagaarna uusan arag baan rabaa ragga kale al-shabaab ku jira oo maadaama ad ka soo baxdeen maxaad fariin iyagu u diraysaa
taas fariintooda markaan anagu fariisin aan yeelno aan salka anaga dhulka uu gaaro hadda meel ma fadhino dagaal baan diyaar u nahay waxaan hadda ilaad uga hadlayaaba in dagaalka bilaawdo weyn dawladdan iyaduna ay gacan soo siiso meesheeda kasoo bilaawdo oo nimankan afar iyo labaatan saac ama laba bilood gudahooda kama badanayaan nimankan wadanka dhaafjaridoodii dagaalkoodii iyo qaabkooda anaga garanayna dawladda waxaan ugu baaqayaa in ay soo diyaar garowdo